kulanka koob iyo toddobaatanaad ee golaha guud ee qaramada midoobay ee shalay ka furmay magaalada tan new york ee dalkan mareykanka ayaa guud ahaan madaxda caalamka ilaa iyo hadda ka hadashay waxa ay muujiyeen sida ay ugu damqanayaan qaxootiga daadsan guud ahaan daafaha dunida ee misna isa soo taraya maalinba maalinta ka dambeysa kulankii shalay ayaan haba yaraatee lagu soo hadal qaaday wax aan ka ahayn ka hadalka qaxootigan waxa soo barakicinaya iyo sida ay xal midaysan uga gaari karaan wadamada caalamka waxaa jiray kulamo gaargaar ah oo iyaga qudhooda ku saabsanaa xaalada qaxootiga caalamka inkastoo badi madaxda dalalka caalamka ay si weyn uga hadlayeen qaxootiga dalalka syriya iyo koonfur suudaan ayaa haddana dalalka soo hadal qaaday qaxootiga soomaalida waxaa ka mid ahaa dowladda jabuuti wasiirka maaliyadda iyo xiriirka caalamiga ah ee jabuuti muuse dawaale oo goor dambe ka hadlay kulanka ayaa sheegay in dalkiisu uu martigeliyo qaxooti badan oo ay soo barakiciyeen abaaro iyo colaado sanadkii kun iyo sagaal boqol toddoba iyo toddobaatankii kuwaasoo ka yimid dalalka dariska la ah jabuuti isagoo si gaara carabka ugu dhuftay in dowladda jabuuti ay martigeliso qaxooti badan oo ka yimid soomaaliya wasiirka oo ku hadlayay afka faransiiska hase ahaatee lagu turjumayay afka ingiriisiga ayaa sheegay
mudanayaal iyo marwooyin jabuuti waxa ay soo dhoweysay qaxooti badan oo ka yimid waddamada deriska tan iyo sannadkii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii dadkan ka imaanayay waddamada deriska waxa ay ka soo carareen dhibaato dagaal ama mid abaareed inkastoo ay jirtay khayraad yari haddana marnaba kuma aanan guul darraysanin inaan siinno daryeelka ay u baahan yihiin oo aan u soo dhoweyno si bini'aadanimo leh wasiirka waxa uu sidoo kale sharaxay sida uu dalka jabuuti albaabada ugu furay qaxootiga ka imaanayay dalka soomaaliya ee gaajada iyo abaaraha ay soo barakiciyeen
si lamida waddamada kale ee ku yaala gobolka waddankaygu waxa uu oggolaaday heshiiskii labadii kun iyo afar iyo tobankii lagu saxiixay ardisababah ee lagu caawinayay qaxootiga soomaaliya annaga oo qaxootiga soomaalida ah siinay magangelyo una raadinay in xal loo helo dhibaatadooda waxaa dalka jabuuti ku yaala afar xero qaxooti waxaana ku jira in ka badan labaatan kun oo qof qiyaastii siddeed iyo toban kun oo dadkan ka mid ah waxa ay haystaan aqoonsi qaxootinimo waxaana jira in ka badan saddex kun oo qof oo kale oo magangelya doona dhinaca kale intii ay socdeen kulamadii shalay looga hadlayay xaaladda qaxootiga iyo sidii wax looga qaban lahaa ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruto oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in inta ay jirto saboolnimo iyo amni darro uu qulqulka qaxootiga iyo muhaajiriintu ay soconayaan isagoo dhinaca kalena carabka ku dhuftay xerada qaxootiga ee dhadhaab oo ay ku jiraan kumanaan qaxooti soomaali ah muddo ka badan shan iyo labaatan sano
xaqiiqdii marka laga hadlo inta ay jiraan xaafado magaalooyin iyo daris aanan amni ka jirin inta ay jirto gaajo iyo saboolnimo ba'an muhaajirnimadu way soconaysaa muhaajirnimada iyo dhaqdhaqaaqa dadka laf ahaanteeda waxa ay jirtaa inta bini'aadannimadu jirto maanta oo aan ka hadlayno kulankan kenya waxa ay ka mid tahay tobanka dalee caalamka ka midka ah ee martigelinaya qaxootiga ugu ballaaran dunida xerada qaxootiga ee dhadhaab waa xerada keliya ee ugu ballaaran ee ay ku sugan yihiin bulshada qaxootiga ah ee ku taalla caalamka mas-uuliyiinta kale ee sida gaarka ah uga hadlay qaxootiga soomaalida ayaa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar oo isagu kulanka ka sheegay in dowladaha caalamka ay gacan ku siiyaan in qaxootiga soo noqonaya loo helo xaalad amni oo sugan oo ay dalkooda ugu soo noqon karaan iyo sidoo kale in laga hortago in kuwo hor leh ay barakacaan kulanka oo maanta galaya maalintiisii labaad ayaa waxaa sidoo kale lagaga hadlayaa xaaladda qaxootiga caalamka iyadoo gabagabadana la filayo inay kasoo baxdo go-aano cad oo ay dowladaha ka qaataan xaaladda qaxootiga iyo weliba qaabka loo wajahayo